waxaan u sheegnay halka ay wax marayaan iminka natiijooyinka iyo in nabadgelyo ay goobihii kaga wada yimaadeen oo iminka ay joogaan sanaadiiqda yimaadeen maxaat degmooyinka markii ay ka yimaadeen meelihii ama goobihii codbixinta si nabadan ay ku yimaadeen wax walbina ay sidii ay loogu talagalay ay u socdaan alxamdulilahi rabbialcaalamiin iyo warar kaleeto iyagana suuqa lala maraayo oo sheeg ka hadlaya in maxaa tahay warar laga sheegayo lagu soo geliyey barihii bulshada waataynu iyada barqado iska xidhnay laakiinse websaytedaa jira websaytadaasi ayaa iyagana warar ka imanayaan wararkaasi oo aan ahayn warar hagaagsan ama warar aan sax ahayn ah sidaa darteed ayaanu ugu yeedhnay waxaa sheegteen in ay soo gaadheen goobihii degmooyinka sanaadiiqdii tirintii ma bilaabanta tirintii meelana waa ka bilaabatay meelana way ka soconaysaa iminka hargeysa oo kale weli kama bilaaban laakiin degmooyin ay ka socoto amaba ay ka socotay waa jiraan waxaad sheegteen sidoo kale inay jiraan warar u muuqda inay kuwiina ka dheeraynayaan oo ah in natiijooyin la sheegayo arrintaasi iyada ka waran arrintaasi waa sidaad u aragtay baan annaguna u aragnay amaba naloo ku sheegay wakhtiba umaanan helin runtii inaanu websaydo iyo aanu gallo laakiin wararkaana soo gaarayo dadkaa noo sheegaayo oo lale waxaas iyo waxaasaa laga hadlayey taasina waa mid aanu ka taxadirayno oo aanu doonayno inaan hadhowto rabshada ayan ka dhalin ama ayan xisbina uusan intuu iska dabaaldego hadhowto la oran kumaad guulaysanba dee taasaaba kasii daran marka waxaanu doonaynaa wuxuu inay noqdaan wax commissionka ku kooban oo magaranaysaay sidii loogu talagalay u socda oo ayayna ka qaloocan haddayna ka qaloocato sida loosoo qabtaa way adkaanayso xisbiyadu goobaha waxaa u joogay muraaqibiin laga yaaba markay isuge geystaan inay iyagu wadar samaysanayaan ama isuge natiijo ah taasina ay kalifiso inay dibaddii usoo baxdo arrintaas iyada lafteeda gaar ma u eegteen waan u eegno taas waxa weeye annagu waxaanu qarsanayno ama xisbiyada ka qarinayno ma jirto horena waxa ogamaanaan qarin jirin iminkana ka qarin mayno laakiin way og yihiin wax kasta way nala og yihiin wixii dhacaba way nala og yihiin dee taasi ma aha mid aan magaranaysaay aanu hadda wax ka sheegayno xisbiyada waxaanu systemkan iyo nidaamkan aanu samaysanay ee ah isha bu'deeda lagu samaynayey iyo habka loo sameeyey waxay ahayd inaanay wuxuu noqon wax la qarsado ya wax la qariyaa ama qubte ama qurme baa la yidhahdaa soomaalida ku mahmahda laakiin annagu waxaanu doonaynaa in aanan waxba aanan qarin wax walbina ay caddaadaan caddaantaasi ayaa hadhowna keenaysaa in doorashadii siday u dhacday ee si cad oo magaranaysa waadixa oo aan wax qarsoodii lahayn waxaa sheegteen in sanaaduuqda qaarkood haddiiba cabasho ka soo baxda gaar loo dhigayo si loo hubiyo ilaa iminka wax cabashaa ma haysaan maya ilaa iminkadaasi wax iska afka afkiisa a mooyaane cid noo soo qortay cabasho annaga ma jirto laakiin waxaa laga yaabaa in goobihii faraha badnaa ee kun iyo lixdan boqol iyo labaiyo afartanka goobood ahaa marka halkaasi cabashadu ka bilaabanayse in dhulkaasi cabashooyin laga muujiyey waa wax dhici karta laakiin weli nama soo gaadhin kuwaana kuwaana waxaa lagu lagu lagu xalilayaa oo lagu dhammaynaya waa goobta goobtu haddii xalili weydana waxay imanaysaa degmada degmada hadduu xalili kari weydo arrintaasi laga qaato rafcaan kalena gobolka ayay imanaysaa waxaa jira maadaama idinku in badan aad saad shahro noo sheegteen dhowr jeeroo hore aad xoogga saaraysaan in wax sugani noqdaan doorashada iyo hanaankeedii in mas-uuliyiinta qaarkood ama dadka qaar loogu eedaynayo in arrimo ka dhan aad doorashada samaynayaan booliiska ama ciidamada xidhe inta ogaalkiina idinku arrintaasi ka waran maya wax dee iska ma garanaysaayey rabshado ah oo waaweyn oo cid loo qabtay annagu haddeerto ma ogin dad iyagu baa laga yaabaa in ay jiraan aan fahamsanayn shaqadoodu maalan waxaa ka dhici karta xagga xisbiyadoo kale aanay fahamsanayn shaqada ay qabanayaan waxa ay tahay amaba habkii loo soo igmaday ay wakiilka ka ahaayeen xisbiga inaan laga yaabo inaanay fahamsanayn oo si fiican inkasta oo aanu wax cad kala seexanay maxaa ahaytoy xisbiyada wax walbana aanu u sheegno wax qarsoonina xaggayga ayan ka jirin tallaabadaanu qaadanayna aanu u sheegno ay og yihiin taa haddana waxaa laga yaabaa dad iska jidbisan baa jira marka dadkaa jidbeysanid dee marka la arko inay meel rabshado ka samaynayaan dee bilaysku markiiba way arkayaan oo waxaan joojiyo hadduu joojin waayeen oo wixii sii wadana dee way qabanayaan laakiin annagu ma garanaysa wax aanu xidhnay iyo wax kaletoon midna ma jiro goor maa la idinka filaya natiijada natiijada waxaa la filayaa ilaa insha allahu shan lix toddoba casho insha allahu bidnillahi alkariim rajaynaynan maanta ku jirto dabcan